magaceyga waa doctor maxamed weeyaan waxaan beryahan usoo baxnay aan hoolna ka haynay jubbada hoose gaar ahaan meel taalged noo aheyd aan usoo baxnay oo noo soo cayimay meelaha inaan soo qiimeyno caafimaadkeedii iyo dadka maaragtay baahida caafimaad ay u qabaan iyo waxyaalaha ay ka cawanayaan xanuuno ah inaan maaragtay aan soo qiimeyno anna soo daaweyno intaasaan u baxnay meelaha usoo baxaa ka mid ahaa degmooyin ama tuulooyin hoos yimaada degmada jamaame iyo kamsuuma hadda waxaan joognaa jamaame ilaa lix tuulaan tagnay marka lixda tuulo waxaa ka mid ahaa naftaaquur warmeerto ama cadeedgaleed meesha loo yaqaano honqor bangeeni bandeljadiid yiirey hadda iminka waxaan ku sugannahay jamaamaan ku sugannahay intaa dhanan soo maaragta soo marnay howlo caafimaadadaan kasoo fulinay doctor cudurada ugu badan maxaa ka mid ah oo aad dadka ka daaweyseen maalmahan horta xanuunadu way badan yihiin saan hore usoo sheegnay naftaaquur oo kalean booqanay qiyaas ahaan ilaa iyo boqol iyo afartan bukaano oo kalean ku qaabilnay tuuladii ku xigtay cadeedgaleed oo kale ilaa iyo boqol oo kale way ku dhowaayeen ayagana honqor oo kale ilaa iyo boqol iyo toban qof ayaan maaragta badana ay la ekaayeen qiyaas ahaan intaan diiwaangelinay inta kale aanan diiwaangelina kasii badan weliba bangeeni oo kale afar boqol oo qof oo kalean ku qaabilnay bandeljadiid oo kale boqol qof wax u dhowaan ku qaabilnay yiile oo kale laba boqol iyo konton aan ku qaabilnay hadda iminka aan joogno boqol iyo konton qof jamaamaan ku qaabilnay guud ahaan markii lasu geeyo waa kun iyo laba boqol iyo xoogaha la socoto weeyaan dhammaan xanuunada badi way isku soo noqnoqdaan inta badan waxaa u badan dadka waaweyn oo hebertationka iyo diabetiga ama sokorta iyo maaragta dhiikarka iyo infekshanada gaar ahaan ay ka cabanayaan si guud dumarkii raggiba waa infekshanada u badan gaar ah haddana weliba haddana malaariyada u badan nada ku dhaco maaragta ilmagaleenka iyo haddana raggiino brostateka iyo kaadaheesti badanaa waxay u badan yihiin infekshanada u badan yihin waxaan la daaweynayna aan aan la tacaalaynay baahi intee laeg ayay bulshadu u qabtay howlahan aa wadeen oo daaweynta la xiriirta horta bulshada baahi caafimadeed badanaa ka jirto oo hadda aan la soo koobi karin oo maalin laba maalin aan lagu soo qaban karin hooshaasi waqtiga inka badan u baahan marka bulshada baahi caafimadeed waxay qabtaa oo ballaaran oo u baahan diyaargarow aada u ballaaran oo lagana haqabtiro u baahan tahay bulshada waxaad arkaysaa qof isagoo maaragta lasoo garbagarbeena lagu keenayo aada u tawaaleysan oo markaad weydiisid maxaa dhacood u geen weysay xarumo caafimaad waxay ku leeyihin nooma dhowa awoodna maaragta aan ku goyno ma hayno marka lidaalika waxaway kambeynkan wuxuu noqday waa kambeyn aada u muhiimsan dadka noocahaas oo kale oo xanuun daalaa riday ama maaragtay baabi'iyey oo booskooda maanta aan ku daaweyna taasaa farxad leh oo booskooda aan kula tacaalinay baahida caafimaad ay u qabto bulshada gaar ahaan dadka ku nool tuulooyinka wax lasoo koobi kara ma ahan dadka waxay u qabaan baahi aada u ballaaran wax hadda ma aragtayo kelmad iyo laba kelmad lagu koobi karna aysan ahaynin baahi caafimaad badanaa ka jirta oo ballaaran waxaan rajeyneynaa baahidooda caafimaad saa u haqabtir lahayn inaan soo noqnoqono ama maaragta in badan inaan arrintan ka shaqeyno insha allah hadii ilaa dadku ma ahayeen kuwo awoodo howlahan khidmadda ah oo aad dadka u qabanayseen ma awo lacag ahaan kuwo awooda ma ahayeen dadka wax awood hadda maanta oo isku daaweeyaan ama lacag ay haystaan oo caafimaad ay isaga baaraan ma aysan heli kareenin marka koowaadba anaga waxaan u soconay daryeel bulsho sida maaragta ciibaankeenaba uu ahaa ama waxaan ku soconaybuu uu ahaa dadka wax hadda daawo lacag lagama qaadaynin sheybaara waxaa laga qaadaya keliya waa hal doolar keliya laga qaadaya si maaragtayo wixii oo loo kaalmeysto ayaga un dib looga celiyo labadii ama halkii ayaga laga qaada in dib looga celiyo ayagana gaar ahaan tusaale ahaan hadda kombyuutarka oo kale toban doolar laga qaada ama kow iyo toban oo kale kow iyo tobankaasi haddana waxaa la siinaya sheybaar tay u baahan yihiin la baarayay kadibna haddana daaweyn wixii uu soo baxo xanuuno ama cuduro oo markaa aan helno daaweynka ay qaadanayana bilaash lagu daaweynaya marka waxaan dhihi karnaa anagaba uguma tilgelin inaan khidmo ka qaadno ama lacag aan ka qaadno waxaanba ku daawaheynay bulshada loogana tilgalay in maaragta daawo oo bilaash ah inay qaataan annagaa ugu tilgalnay marka bulsho awoodana ma ahan dabcan inay iska bixiyaan lacagahaasi wax la mid ah ugu dambeyn maxaa talooyin ah oo aad bulshada usoo jeedin lahayd
waxaan usoo jeedin lahay bulshada in maaragta waxay dhahayaan prevention prevention is better than cure macnaha waxaan in laga hortago xanuunadan ayaa ka muhiimsan daaweyntoodii marka bulshada waxaan usoo jeedin lahaa xarumaha caafimaad inay tagaan dadka kalena maaragtaay oo mas-uuliyiinta ayagana waxaan kula talin lahaa in dadkaasay ku heli lahayn adeeg caafimadeed in maaragta inay helaan tan kale waxawaaye caafimaadku waa muhiim wuxuuna ka muhiimsan yahay wax walibo oo adduunkan yaal ayadaa ugu muhiimsan marka caafimaadka in lagu dadaalo waa muhiim tan kalena qofka intuusan xanuunkii uu meel fog la gaarin inuu isqabto oo waxaan bilowa markay yihiin inuu iska daaweeyo marka intaasaa bulshada kula talin lahaa kaas waxa uu ahaa mid ka mid a dhakhaatiirta fulinayay howlaha caafimaad waxa uu waramaya waryaheena maxamed qaasim suldaan cabdulqaadir xaydar sheekh cali waa suldaanka beelaha direed ee labada gobol waa jubbada hoose iyo jubbada dhexe suldaanka waxa uu la socday dhakhaatiirta tuulooyinka waa uu la soo maray waxaa ii suurta gashay inaan waraysto suldaan cabdulqaadir xaydar sheekh cali waxaana weydiiya bal inuu tafaasiil naga siiyo tuulooyinka la soo maray iyo waxyaabaha laga qabtay bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillah sala allahu aleh saxbihi wasalam adeer horta muddooyinkan waxaana soo gaareen takhaatiir ay soo direen xarakada guud gaar ahaan maktabka caafimaadka xarakada soo diray oo deeq caafimaad wadaan oo dhammaystiran ayaa soo gaareen gobolka jubbada hoos gaar ahaan degmada jamaame marka ay soo gaareen gobolkii ayaan xiriirna sameeyey aniga waxaa ahaa dadkii salaadiintii kow soo dhaweysay ama la jaanqaadoo la martay meelaha loo baahan yahay awal waxaan ka howlgalnay tuulo la yidhaahdo naftaaquur inay ku xiran yihiin tuulooyin kale fara badan tuulooyinkaasna ay ka mid tahay aqbaata cilaanta laaburyooli ceelsaahey dhammaan waxay hoos tagaan degmada jamaame gaar ahaan beesha naftaaquur ay hoos tagaan tuulooyinkaas dhowr maalmooda la joogay habeenkii waa baryayn takhaatiirta baah waxaa jirta oo aan muddooyinkanba sanayaalba ku habsatay gaar ahaan degmada jamaami ee kamsuuma sababtoo isbitaal caalami ma qabaan dadka waxay u safraan ama jilib amana waxay u safraan kismaayo ama xamar hadda waxaa kusoo siyaaday wadadooyinka go-on degmooyinkaas waxay ku jiraan go'doon tuulooyinkan ay ku jiraan go'doon maxaa keena marka go'doonka godoonka waxaa keena waabigii jubba ku fatahay hore fatahaad caalamiga dhacday waa lala qabay ummadda soomaaliyeed dhana lala qabay gaar ahaan wabiga jubba waxaa isku fatahay duleedka degmada jamaame ayaa isku fatahay iyo degmada kamsuuma duleedkeeda tuulooyinkii waxay galeen iyo baadiyihii go'doon kismaayo ma aadi karaan jamaame ma soo aadi karaan ayaga iskumati karaan doon ma ahani tiya waxaa sababtay marka inaa caafimaadkii dhib ay u galaan oo hadda ay u safraayeen umulaa jirto naaga fooleha jiraan waayeelaa jiraan caruur xanuunsanaa jirto rag bugtaan socdahaas ka jiray horobo adii waxyaalihii badanoo dhaceen waxaas ilaahay inuu kaafiyey maktabka caafimaadka xarakada iyo maamulka gobolka wax ku soo deeqeen oo iyakana nala shaqaynayeen gobolka waxaana soo gaaray qolada caafimaadka waxaan ka howlgalnay degmada tuulidaas oo beesha ah naftaaquur tuulooyinkaas ay hoos yimaadaan waa laga howlgalay si wanaagsana lagu howlgalay waxay la kulmeen dad qaliin rabo amba eerna ha dhaqato ama fiskole baashii qormaadi ay dhihi jireen buro ayi nuucay la kulmeen waxaa kalay la kulmeen dad nabarra ay ku yaallaanoo geed ay ku go-eenoo iskala fadhiyeen lugtooda goosma inay mutaan la arkay gurmud badanay sameeyeen waxay wataan kombiyuutaro waxay wataan sheebaar caalami ah waxay wataan maxaase ahay daawooyin taya leh takhaatiir aad u wanaagsan ayaa socotay dadka adeer dhibay ugu jireen ilaahay ha bahatiri karo caafimaad ilaaha hayo laakiin waa lagu diirsiday muddo muddo maadaama aan joognay waa ka safarna kadib halkee marka sii aadeen waxaan sii aadnay tuulal yaraado cadeedgari oo ayina saasoo kale ay hoos yimaadaan deemo tadowyaaqa yaaqseeri quuleey warmareer intaasaa haddana isku yimideen tuulooyinkaas kan dhowr caba la baryey takhaatiirta si fiican ay u howlgaleen waxaa garab socdeen maamulka gobolka iyo degmada oo mar walba booqasho iyo xiriir samaynayeen oo goobaha tegayeen waxaa kala socdeen salaadiin suldaanka bimaals ka mid yahay iyo rag kaloo salaadiinta ka mid ah ayaa kana waa garab taagnaayeen bulshada inay si fiican wax u qaataan wacyigelin waxaa barbar socda dacbe maktabka dacbada degmada oo isna barbar socday oo muxaadarooyin iyo dacwo ka gudinaya dadka aad iyo aad baa adeerow daawadaas iyo waxaas loo qeybiyey dadkiina baahdeeda waa haysay waxay codsadeen ay leeyihiin mar walba mat- maktabka caafimaadka xarakada inaas nagu soo celceliya codsanayna waxa kale ay leeyihiin ummad badanoo baahan oo baadiyi jirto meel fog jiraan ay jiraan ayakan in la gaarsiiyo laakiin anakan asna usoo noqdo waana duceynayeen muddo kadib meesha waa ka safarna haddani waxaan degnay tuulal yaraada honqore oo iyadana ay ku xiran tahay tuulooyin fara badan sida bilaqa بول بعاد بول أبو البكاري واضو بول بنان وابولي عرمولي tuulooyin badan ibaadii badan reer guura badan ayaa ku xeran tuulida ayadana meeshaan tagnay waxaana barbar socdeen gobolkii degmadii maktabka dacwada degmadani waa garab socdaysa muxaadarooyin iyo naagihii iyo raggii yimaadab ka gudunay mar walbabo dhex taagnaa asagane waxaan kala tagnay tuulal yaraahda bangeyni oo ku taalo duleedka wawiga jubba degmada jamaame ka jirto dhinaca kismaayo ayaan tagnay tuuladaas waxaa kale iyadana hoos yimaado kaban bageeniyareey iyo baambila tuula aad u weyn waa iyo dhaaygaras tuuladaasna iyadana dhowr maalina la joogay waxaa laga qabtay caafimaad aad u balaaran sidii qaliinka burubixinta eh, kombiyuutarada sheebaar aad u fara badan tuuladaas iyadana waxaa la joogay laba habeen iyo laba maalmood safara ka galnay mar kale waxaan aadan badarjadiid badarjadiid ayaan waxaa joognay hal maalin iyo hal habeen aan joognay ayadan waxaa laga qabtay shaqo aad u balaaran waxaa dib u gudubnay meel la yiraahdo nyiirey oo ku taalo duleedka buligudud ku taalla tagnay Eh, waxaana ku xiran tuulooyin fara badan ay ka mid tahay malaayley janaalajaay isomareey sardhawaane baxarsaaf intaasna waxay ku xirneeda tuulada nyirey dhowr maalmooda la joogay ayadana waxaa lagu soo qabtay shaqo aad u bilaaran dadkaas waxaa loo qabtay gargaar aad u fiican oo aad ugu faraxsan yihiin safarkaasna waa galnay intaasoo tuula soo marnay safarka ay la socday eh, qeybta caafimaadka maktabka حركه adeer meesha ilaahay idankiisa waxay nagu soo dhamaatay wanaag bay nagu soo dhamaatay taas meesha nagu koobneeday kadibna waxaa ku soo naqanay degmada jamaame isbaalka degmada jamaame oo in dhowr maalmood ay joogeen maanta oo ah axad ah ayay gebagabeeyeen waxaynu u safri doonaan tuulooyin kale hadda si ay noo sheegeen laakiin intaasaa la soo maray isbitaalka degmada jamaamani waxaa ka dhacday howl aad u wanaagsan degmada isbitaalka ka furnaa tayadiisina ay hooseyso waxaa laakiin aad u muujiyey isbitaalka isbitaal caalami ka dhigay takhaatiirtii timiday maadaama qalin ay ku samaysay kombiyuutar la helay dadka ber loo kala bixiyo ayaa la waayey cabay imaalinay shaqaynayeen ilaahayna waxaa u mahadinaynaa intaas qalqaaladaas iyo wanaaggaas dadka ka soo taliyey ilaahay xafidaa leenahay waayahay een, suldaan xaydar een, ah, odayaasha dhaqanka ee gobolka kuwooda ugu caansan ayaad ka mid tahay maxaa soo jeedinaysaa tala ahaan maxaa loo baahan yahay baahi badan waa soo aragteen xarakada gaar ahaan maktabka caafimaadka maxaa kula talinaysaa maktabka caafimaadka horta waxaa kala talinaa ilaahay khayras iyo allah barakeeyo Een, degmooyinka jubbada hoose si runta haddii loo hadlo dhammaantooda aan dhihi karaa kasoo bilaamin joore ukeen xagar isbitaal ma jirin isbitaal caalami ma jirin unakada burburkii hore oo dowladdii maxamed siyaad barre waqtigeedii ayaa isnugu dambeeyey isbitaal kadib qolooyin hay-ad iyo yimadeen waa iska jireen maamulka de- dadka deegaanka mar samaysteen isbitaal dhisteen isbitaalkiina waa burburay wax waa ku soco waayeen si guud ah waxaa codsanayna horta inaa ca- maktabka caafimaadka xarakada degmooyinka inaa soo gaarsiiyo Eh, maxaa saha isbitaal oo caalami ah qaliin leh kombiyuutar leh raajo leh sababtoo ilaahay waxaas qadariya markii fatahaadda ay dhacday naag fool leh makiina zaama in gadaal loo xiro geedo zaamo raboolla geed in loo sameeyo sariir ahaan loo sameeyo lagu qaado badda la mariyo kismaysaas lagu geeyo laba maalmood waxaa dhacday naagtii inay ceembeesho markii laga ilmihii laga bixiyo ilma galeenkaas ka dhambalmo waa ka jirta jom dhowr naaga hadda ilma galeen ay ka baqiyiin waxa laga bixiyey meeshii ay ku tirmayn ilma laga soo saaray waxaana keentay safarka dheer oo la gelay safarka dheer laba maalmood labaatan iyo afar saac afartan iyo sideed saacadood naag fool ay hayso jid ku jirta wadda ku jirtay makiinadii ogeedin saarneeday marka isbitaalka waxaa ka codsanaynaa si guud ah isbitaalka guud ama maktabka caafimaadka xarakada waxaa ka codsanaynaa in elgaar ay ulahaato degmooyinka gobolka jubbada hoose ay ka furto rug caafimaad degmo kasta inay ka furta codsanaynaa awalo marka waxaa leedahay in isbitaal weyn oo s- kan jiriboo kale haddii gobolka loo helo dadku wuu ku filaya baahida baahida waa baatira waa baatira waa loo safra waa safara loo soo geli karaa meel lagu soo digsida waay lagama maarmaan waay gobol dhan isbitaal aan lahaynin waa meel mugdi ah ummadda waxbarashada biyaha caafimaadka asaaska dowladnimada ama nolosha dadka taasaa ka mid ah waxaa codsanayna maamulka maktabka caafimaadka xarakada waxaa codsanayna isbitaal guud inaas gobolkan lahaado si u dhaqso badan waaya dadka ka waran dareenkooda iyo shucuurtooda maxaad ku sifay kartaa maxaad kala kulanteen sidee bay u soo dhoweynayeen maxay kuu sheegayeen adaan horta maalintaas waxay nugu ficnayna idaacada ay socoto ayaa nugu ficnay hataa dad farxa- farxad u ooyaa jiro farxad farxdaageed sababto waa yeelo bugtaan ah guri ku jiraan ay dhaqaaqa karin doon a kori karin meel dheer a aadi karin dadka meelaha birkood waxay ka amas yihiin haddii waa la aadaa la yidhaahdo nafarkaada cabsas ku jirta waxaa jira hadda kismaa aa tegi karin waxay ku tagaana la waa aad u liito wallahi dadka farxad oo waxa ka muuqata aan la soo koobi karin waxay ku ficnaada maalintaas bulshada dacda ay dhex joognaata aad u ficnaa laheed sababto waxaanka hadda aan sheegnay waxaanka aan sheegnay naqanaysaa farxad iyo reereena ka jirta dadka saqiir iyo kabiir suldaan cabdulqaadir xeedar sheekh cali in dadka ka waran cudurrada ugu badan ee la ildarnaayeen ee dhakhaatiirtu ay ka sheegayeen markii baaritaan lagu sameeyo muxuu ahaa malaria awalo cagaarshow tiifo daahay qarsoomay oo aan la fahmi karin ayaa aad u hayay waxaa kale haysay ee, dadka runtii horta burooyin buryaalka waxaad u malaynaysaa dadka inay badan ay wada qabeen waa iska ag socdeen waa iska haysteen Ee, waxaa kala dheereedaysay runtii goryaan oo isagana ilmaha iyo iyo naagaha aad ugu badnaa waa jirtay hataa kaadi dhiig ada cudur adeer wax la koobi kara maaha laakiin aad waxaa u soo jiidasha leeday kaneecada malaariyada iyo tiifooga cagaarshooga wax ugu daran ma jirin aad iyo aad khidmooyinka dadka laga qaadayay lacagaha ah ma yihiin kuwo ay awoodaan oo baahidooda ma lagu qiimeynayay ma loo turayay dadka boqolkiiba boqol waxaa jirtay dad aad u liito oo caafimaad buux la siiyey kombyuutar la saaray ee, shay baarha laga qaaday dad waxaa jirto liito ama ilmi yatiimana ama dad waxba aan hayno dadka dhan ay markhaati kacayiin daawo iyo baaritaan oo lacag la'aan ay la kulmeen dadka kalene markay baabuur raacaan ay maqaayo galaan safar dheer ay u maraan ay soo noqdaan wax ku baxay iyo wax ay dhiibeen farxadaa ula jirtay ducaa oola jirtay waxay bixinayeen uyu ka duceynaynaan bixinayeen oo mahad celin ilaahay umahad celinayeen maktabka umahad celinayeen fariintaada ugu dambaysa ee bulshada ku wajahan bulshada waxaa leeyahay inaa islaamka ay u duceeyaan xaragta si guud meel kastoo joog nin kasta inaas u duceeyo ninkii awoodda u lahayn oo ategi karin furunta safuufta aan geli karin inaas duceeyo maktabka caafimaadka as u duceeyo mar walbani ay u duceeyaan inaa xarakada ilaahay asoo- as ku sugo wadanka guud ahaan inaas ilaahay gacantooda ku sugo inay u duceeyaan ayaa bulshaweynta aan leeyahay soomaaliyeed muslimiinta dhan saasaa leeyahay anigana saasaa qabaa waxaan leenahay ilaahay waxaan ka tugaynaa inaa wadanka si afghanistan iyo suuriya ka dhacdoo kale muddo dhow inay ka dhacdaa ilaahay ka rajayna tii ku xogteena soomaaliya ay noqoto Aa, ilaahay ka rajaynana ummadina saasay ku duceynayeen goob ay aan tagnani sidaasay ku duceynayeen iyago alla farin alaga qalqaalinin ay lahaayeen ilaahay waxaa ka baryana dowladdan dowlad wadanka hanata allah ka dhigo kaasi waxa uu ahaa suldaan cabdulqaadir xaydar sheekh cali suldaanka beelaha direed ee gobolada jubbada hoose iyo jubbada dhexe gudaha isbitaalka hogaamiyaasha dhaqanka qabaa'ilada ee soo gaaray waxaa ka mid ah ibraahim shariif bashiir oo ah ugaaska beesha ashraaf ee gobolka jubbada hoose ugaas ibraahim soo dhowow maxaa isbitaalka ku aragtay tafaasiil naga sii بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى ما بعد وان ku dhawaay idaacadda alfurqaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad Eh, waan tegey maanta isbitaalka waan booqday howlo caafimaada muddooyinkanba ka socday aad baana loogu baahnaa eh, barnaamijyada hadda ka socdo Eh, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxaad dareemaysaa baahiyaad badanaa loo qabayba oo aan loo aadi jiray sida muqdisho oo kale kismaayo oo kale hadda waxnaha waa insha allah way noo soo dhowaatay weliba waxaan leenahay insha allahu tacaala mar labaad iyo mar saddexaad mar afraad in lagu soo laabto waan danaynaynaa aad baan u danaynaynaa insha allahu tacaala dadkii haddayba qaarkooda gaareenba tuulooyinka qaar iyo baadiyaha qaar haddaa laga maqlaba in qolo caafimaad ay joogto insha allahu tacaala waxaan is leenahay bal insha allahu waa soo dhowaada mar koowaad iyo mar labaad mar saddexaad takhaatiirta waxaan rajaynaynaa inaan dib noogu soo laabataan caafimaadka baahi badanaa loo qabay sida qaliinada hadda ay fuliyeen oo kale sida dhowr qof oo buro ay ka qaleen oo kale aan ujeeday waxaan ujeeday dad bawasiir iyo waxay ka sameeyeen ee kumbiyuutari iyo howlahaas oo kale socday waxaan hadday safar u aadi jirna haddi ilaahay noo soo dhaweeyey marka waan rajaynaynaa inay nagu soo laabtaan mar kalena waaya ugaas ibraahim in uh, howlaha ay dhakhaatiirtu hayeen markaad qiimeyn ku samaysid gobolka ma jirta baahi loo baahnaa howlaha ay hayeen aad iyo aad aad iyo aad baahi badanna loo qabo ugu yaraan aqalan annaga kumbiyuutar jirowna oo aadi jirnay maantana insha allahu tacaala degmada jamaamaa laga fulinaya wixii kumbiyuutara iyo noocaas iyo barnaamij aqalin ahba sheeginba qaliin habashay qaliin baahi badana loo qabay dad badana bukaan socod iska iska socday ee, baahi badana loo qabay waa waan dareesannaa in baahi badan loo qabay weliba aan gobollo qaar iyo degmooyin qaar u aadi jirnaba maasha allah tabaaraka allah degmada jamaam waaba u yaryihiin aan qabaaba dadkooda waxaa u badneedba tuulooyinka u badneed sida gediga kore iyo baadiyaha aad baa loogu badnaa marka waxaa u badnaa hareeraha ee, degmada tuulooyinka hoostaga hadday xagga deexda tahay iyo hadday xagga gosh tahay u badneedba ugaas ka waran dadka halkan ku nool gobolka jamaama iyo nawaaxigeeda cudurrada ugu badan ee laga cawdo maxaad nooga sheegi kartaa ni horta cudurada daliganka ugu badan waxaa waaye horta insha allahu tacaala tifo iyo malaria ugu badan iyo gaas Eh, xanuunada wadankan aadka loogu yaqaan tu- cuduradaasa ka mid ah hadda sokorta iyo waxaa kusoo korkordha muldooyinkan dambe iyo dhiikarka iyo eh, kombiyuutarada iyo xagga dumarka hadda aad bay ugu bahnaa ayagana dumarka marka xanuuno badanaa laga caawinaya xanuunada inta badan biniaadanka ay tawdaan laga tawdaa gobolkan ugu dambayntii maxaa tale ah oo soo jeedinaysaa waxaan u soo jeedinaa eh, dhakhaatiirta ka socotay xarakada shabaab almujaahidiin in insha allahu tacaala ay dadaalkooda laba laabaan noonana soo laabtaan mar koowaad iyo mar labaad mid saddexaad ilaa iyo insha allahu tacaala eh, ay ka waayaan qof macnaha u baahan dadaal caafimaad ilaa ay ka waayaan inay nagu soo laabtaan aan rajaynaynaa baahi badanaa loo qabaa maadaama xarakada ay nimankan insha allahu tacaala eh, hadda safarka hore u yahay waxaan dalbanaynaa haddana safar labaad iyo safar saddexaad baahi badanaa loo qabaa hana soo laabtaana lena insha allahu tacaala annagana waa soo dhaweynaynaa Eh, dadweynaha ka faa'iidaystana waxaan lena insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala ayagana caafimaadkooda ha u siyaadiyo kuwa hadda kadib insha allahu tacaala u sii diyaar garoobaya ayaa kasii badan alle insha allah kaasi waxa uu ahaa ugaas ibraahim shariif bashiir ugaaska beesha ashraaf ee gobolka jubbada hoose sidoo kale gudaha isbitaalka nabadoonnada soo gaaray waxaa ka mid ah nabadoon xasan nuur sabtow bismillaahi maanta waxaa u imid in aan soo booqdo dhakhaatiir soomaaliyeed oo ka socda maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soo booqday degmada jamaam iyo tuulooyinkeeda waxaa maqlay in howlo badan ay hayaan oo tuulooyin badan ay ka soo qabteen marka waxaa is-iri bal maanta soo booqa hoosha se u socotay waxaa arkay wax aad iyo aad aan ugu farxo xataa waagii hay-adaha gaalada ay joogeen ma arki jirin qalliin iyo baaritaan noocyo noocyo kala duwan leh waxaa waxa la yidhaahda m c jada oo tallaalka iyo caruurta andarfaar fieriska la yidhaahda ay wax ka qaban jireen iyo waxa la yidhaahdo o b d ama bukaan socod eegto aa wax laga qaban jiray oo dadka herka ka hayo dadka eh, hayo malaariyada iyo waxaas wax ka qaban jireen maanta waxaa aad iyo aad aan ugu faraxsannahay qaliimo kala duwan sida bawaasiirta een, galaha fiiskolahi barooyinkii waxyaabo aad iyo aad u tiro badan meeshaan ku aragnay walaayadii soo abaabushay oo barnaamijkan soo abaabushay ajri iyo xasanaad allah ka siiyo dadkii oo iyagana keeno farsamadan qabtay oo ugu talagalay in dadkooda wax ay u qabtaan waxaan leeyahay adinkena jazaaka allah kheer ilaahay kheer badan allah idin siiyo waxaan kaloo leeyahay dadka ay iyagana ka faa'iidaystay ayagana waxaa leeyahay caafimaad aan la soo koobi karin allah idin siiyo dadka een, iyagana adeega iyo waxaas ka qayb galan insha allah iyagana waxaan leenahay allah idinka ajir siiyo Een, ah, waxyaabo la yidhaahdo food for work een, waad u soo joogtay daawooyin ah, dana kale iyo ujeedooyin kale laga lahaa waad u soo joogtay waad arki jirteen tan maxay kuwii hore kaga duwan tahay bismillah tan waxay kaga duwan tahay dadka horta wax laba bahdil waa jirta labada bahdil oo jira waxa waaye mid waxa waaye een, dadka shaqaalaha ama caafimaadka dhaqaatiirta kalkaaliyaasha waa lagu bahdilaya food for work micnaha lagu sheego waxa waaye lowr bur ay lowr bariis qamadi iyo waxaasaa lagu siinaya iyo caag saliid ah aa waxaad ku shaqaynaysaa muddo bil ah taas oo ah lagu bahdilaya dhaqaatiirta soomaaliyeed way jirtay waxaa kaloo dhinaca kale haddana lagu bahdilaya dadweynaha soomaaliyeed ee masaakiinta ah daawada u baahan iyagana waxaa lagu bahdilaya sidii diintooda loogu saari lahay taasna waxay keenaysaa inay dadka diintooda ay kala duwaan noqdaanba dad aan oo shaqaysanin Wax- waxaa kaloo aad iyo aad ugu sii daran haddana socota meelaha qaar ee xarooyinka sida hadda istanbuul anaga noo dhow dadka beeraha falinayay oo shaqaysanayay dhammaantood waa waa la barikiciyey waxaa lagu barikiciyey kaaraa loo sameeyey bishii waxaa laleeyahay waxaa qaadanaysaa raashin iyo ama lacag boqol dolar ama konton dooraa la siina weliba waxay qaataan naagaha iyo gabdhaha taasoo uljeedkooda ay tahay in reerka soomaali reeraha soomaaliyeed loo dudumiyo waa soo gabagabeynayaa xasan een, ah, maxaa u soo jeedinaysaa een, dadka ku nool magaalada jamaam iyo hareeraheeda een kow waxaan ka bilaabayaa dhakhaatiirta soomaaliyeed oo maanta u- isku soo taxalujisay inay dadkooda wax u qabtaan inay si- dadaalkooda sii wadaan oo marar badan ay imaadaan si dadka ay u arkaan in shareecada islaamka ay tahay tiika keliya ee wax lagu gaari karo horumar nabadgelyo wax walba lagu qabsan karo waxaa kaloo haddana aan rabaa dadweynaha soomaaliyeed kow waxaan leeyahay daawooyinka laidin qoray oo dhakhaatiirta idin qoreen sidii loogu talagalo u qaata kuwa qaliinka lagu sameeyena sida loogu talagalo u xanaaneeyo dhayidda iyo waxyaabaha laidinka reeba hadday jiraan waxaasoo dhan inaad ku dadaashaan kuwa talooyinka la siiyo talooyinka la siiyo inay qaataan talooyinka ay dhakhaatiirta bixiyeen miya haa talooyinka dhakhaatiirta ay bixiyaan inay sida loogu talagalay ay u qaataan taas waxay keeni kartaa in caafimaadka wax badan ay ka tarto laakiin haddii wixii lagu s- oo lagu sameeyey iyo wixii lagu qabtay iyo daawo lagu qoray haddaad meesha ugu dhaqaaqdo waxay noqonaysaa halbacaad lagu dhisay walaayadan waxaan rajeynaynaa insha allahu inay mar kastana saan dadkeeda ay ugu dadaasho baahooyin badan jira baahooyin kalena inay sidan oo kale u daboosho iyadan insha allah ay soo lalaabto soo qalqaaliso dadkana inay iyagana ay qabsadaan diintooda ay qabsadaan sababtaa intaan oo dhan waxaan ognahay in oo di- shareecada islaamka ku dhaqankeeda lagu lagu helaya waxa annaga hadda aan isticmaalayn oo waxa arkeen waa dhiiga mujaahidiinta aan harsanaynaa oo waxa aan aan lagu gaaray insha allah aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa xasan nuur sabtow waxaa ka sii horeeyey ugaas ibraahim shariif bashiir ugaaska besha asharaaf ee gobolka jubbada hoose waxaa ka sii horeeyeyna suldaan cabdulqaadir xaydar sheekh cali suldaanka beelaha direed ee gobolada jubbada hoose iyo jubbada dhexe dhammaantoodana waxay igaga waramayeen howlaha ay qabteen dhakhaatiirta ka socotay maktabka caafimaadka kuwaas oo laga fuliyey jamaame iyo tuulooyin dhowr ah oo hoos taga أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب